halkani waa shabakada warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
magaalada kismaayo ee xarunta jubbada hoose ayaa xalay waxaa lagu dilay taliyihii asluubta ciidanka maamulka jubbaland allah u naxariistay dilka taliyaha ayaa imaanaya kadib markii uu ka soo baxay masjid uu salaada cishaha ku tukaday oo ku yaala xaafadda cadaley ee magaalada kismaayo kooxdii dilka geysatay ayaa goobta iskaga baxsaday waxaana durbadiiba soo gaaray goobta uu dilka ka dhacay ciidamada maamulka jubbaland kuwaas oo halkaasi ka sameeyey baaritaan ay dad kusoo qabqabteen iyadoona magaalada kismaayo xalay qaybo ka mid ah ay bandow saareen ciidamada maamulka jubbaland gaar ahaan xaafadda uu dilka ka dhacay wasiirka warfaafinta ee maamulka jubbaland geela maxamed aadan oo la hadlay raadiyo kulmiye ayaa wuxuu inoo xaqiijiyey in ay wadaan baaritaan xalay ilaa iyo saaki islamarkaana wuxa uu sheegay inay kusoo qabqabteen dad lagu tuhmaayo inay ku lug leeyihiin dilkii loo geystay taliyihii ciidanka asluubta ee maamulka jubbaland waxa uuna intaa ku daray inay kala saari doonaan dadka ay soo qabqabteen ciddii ay ku caddaato dembigaasi inay maxkamad u gudbi doonaan waa sida uu hadalka u dhigay